haatanna dhegaystayaal waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka toddobaadkan waxaa magaalada dhuusamareeb lagu soo gebagabeeyey shir ay lahaayeen madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada kaasoo lagu arrinsanaya arrimaha doorashooyinka dhinacyadu waxay isku raaceen in doorashada wakhtigeeda lagu qabto aan muddo kororsi jirin balse waxay ku heshin waayeen nooca doorashadae noqon doonto waxa ay sidoo kale isku raaceen in dib laysugu yimaado kulan kale oo looga arrinsado qaabka doorashada iyo nooca doorasho ay noqon doonto waxyaabaha laisku haya waxaa ka mid ah in doorasho dadban la aado si la mid ah sidii hore u dhacday iyo in doorasho qof iyo cod ah la sameeyo sida uu ku andacoonayo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu farmaajo sheegay in baarlamaanka soomaaliya uu kula laaban doono qodobadii lagu heshiiyey iyo waxyaabihii shirka dhuusamreeb looga arrinsaday qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka horyimid ciidan la sheegay in loo sameynayo dalalka kulaala badda cas haddii somalilan lagala tashan ama aan qayb ka noqon ciidankaas toddobaadkan ayuu warbaahinta la hadlay ciidina laguma tasho badda cas dowladaha badda cas ine waxaan u samaynayaa ciidan difaaca ee magacayaasha badan steeda dowladooda waxaanu cod dheer u sheegaynaa badda iyo bariga yaga annagaa difaacana cid aan nagala tashanna imanna mayso kana yeeri mayno mana nihin kula ku baqanaysa cid baa xoog weyn iyo taagiibu wataa midna ma aamusanin midna ma aamus ma nihin kula taa ka baqanaysa kaasi waxa uu madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi taliska ciidamada maraykanka ee africa ee africom ayaa sheegay inay fuliyeen duqeyn ka dhana kooxda daacish ee soomaaliya kadib markii kooxdaasi ay weerartay ciidamada soomaaliya ee saaxiibka la ah ciidankaasi maraykanka meel u dhow deegaanka timirshe oo boqol iyo afartan kilomitir u jirta magaalada boosaaso kow iyo labaatankii bishan julaay qoraalka africom ayaa lagu sheegay in taliska uu qiimeeyeen weerarkaasi lagu dilay toddoba dagaalyahan oo ka tirsan kooxda daacish waxaa sidoo kale la sheegay in weerarkaasi aan wax dhibaato ay kasoo gaarin dadka rayidka africom ayaa sheegtay in markii duqeynta ay dhaciysay ay ciidamada maraykanka ku sugnaayeen aagaas si ay talo iyo cawamaad u siiyaan ciidamada soomaalida ee halkaasi joogay mas-uuliyiinta magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in fatahaad ku dhufatay magaaladaasi ay barakiciyeen ilaa iyo lix kun oo qof islamar ahaantaasina xaaladdu ay kasii darayso hadda fatahaaduna ay kusii baahayso meelo kale oo xaafadaha degmada afgooye ka tirsan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan sheegay in si wadajirahay loogu istaago sidii loo samata bixin lahaa dadka ku dhibaataysan degmada afgooye iyo guud ahaanba gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha degmada afgooye ibraahim cumar qaasim ayaa faahfaahinaya khasaaraha fatahaadaasi iyo dhibaatada uu geystay dadka degmada biyaha dhirirkooda wuxuu leeyahay horta waxay kasoo bilaabanayaan hirshabeelle gaar ahaan degmada balcad iyo afgooya halka xuduudda u ah ayay kasoo bilaabanayaan tuulooyinka gebi ahaan oo soo mara ilaa afgooya laga soo gaaro biyaa wada saameeyey guryaha boqolkiiba konton way barakaceen tuulooyinka degmada ayuu soo gaaray haddana degmada si baaxad leh ilaa iyo sideed xaafadood oo degmada gudaha degmada ah ayaa laga barakacay kadib degmada wuu kasii gudbay webiga tuulooyinka haddana oo wuxuu usii gudbay oo janaal iyo dhankaas ilaa iyo xuduudda halka aan kala leenahay awdhiigle intaasoo tuulo gebi ahaan wuu saameeyey barakac xoogan oo laxaad leh ayaa ka socda degmada afgooy weli wuuna sii socdaa fatahaad dhimashada laba laba ayaa ku dhimatay laba caruur ah ayaa ku dhimatay ciyaal biyo oo galayeen laba caruur ah way ku dhimatay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada afgooye ibraahim cumar qaasim oo toddobaadkan v oda la hadlay aynu kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad qeybaha hore ee barnaamijka aad ku dhegeysanayseen toddobaadkan waxaa shir ugu soo gabagaboomay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka waxay dhinacyadu ka arrinsanayeen sida laga yeelayo doorashooyinka dalka soomaaliya ee la filayo in waddanka ay ka dhacaan waxay dhinacyadu ay ku heshiiyeen in doorashada wakhtigeeda lagu qabto hase yeeshee waxaa la isku mari waayey nooca doorasho ee la qabanayo xarunta madaxtooyada ayaa ku anducoonaysa in doorasho qof iyo cod la qabto halka maamul goboleedyaduna ay leeyihiin taasi hadda suuragal maahan waa in lala yimaado qorsho kale oo taa ka duwan dhinacyadu waxay ku heshiiyeen in kulan kale la isugu yimaado isla mar ahaantaasina guddi farsamo loo saaro arrinta doorashooyinka iyo qaabka ay noqon doonto haddaba waxaan qadka telefoonka muqdisho kula xiriiray maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faallada arrimaha siyaasadda iyo bulshada ugu horeyn waxaan weydiiyey natiijada shirka dhuusamareeb ma ahayd mid la filayay runtii yani shirka maalmihii ugu dambeeyey ka socday ee dhuusamareeb ee udhexeeyey maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya runtii natiijada laga filayey ma ahayn natiijada hadda ay soo saareen dad badan waxay filayeen in yani mar haddii la wada fadhiistay la wada dooday in yani go-aano cad cad oo maaragtay ummadda soomaaliyed ku qancaan ay kasoo bixi doonaan hase yeeshee meeshaasi waxaa ka muuqdo in maaragtay yani sidii loo baahnaa aan maaragtay warmurtiyeed dadka qanciya iska imaan inkastoo haddana dadka soomaaliyeed ay aaminsan yihiin inay tahay wax wanaagsan mar haddii la wada fadhiisto la wada hadlay dabcan halkaasna waxaa ka muuqata yani in uu jiro yani weli madmadow u dhexeeyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya taasoo keentay in marka dib shirka loo ballamo ayadoo waqtigaa weliba lagu jiro waqti xasaasi ah oo doorashadii xilligeediina kaabiga u saaran yahay marka natiijada laga filayey iyo waxa kasoo baxay waxa maleysa inay isdiidan yihiin hase yeeshee waa un bilow fiican oo maaragtay baa la oran karaa waxa hadda ay soo saareen ama natiijada hadda kasoo baxday shirkooda maxmed marka hadda maxaa la gudboon dhinacyada ka arrinsanaya arrimaha doorashooyinka waddanka soomaaliya xilli waktiguna uu issii gurayo oo uu soo dhowaanayo xilliga doorashada la filayo in la qabto waxaa la gudboon dee labada qolo wada ballamay runtii yani mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran dalka soomaaliya dowladda dhexe soomaaliya waa hogaankii ummaddan isku hayay waa dadka keliya loogu baahan yahay in dhankooda ay la yimaadaan tanaasul fara badan dabacsanaan iyo in la abuuro jawi xasilooni siyaasadeed ah ayadoo maaragtay la ilaalinayo masaalixda guud ee dalka waxaa lagu wada ballamayna ay dowladda sida mas-uuliyad xoog badan iskaga saarto dabcan maamul goboleedyadii laftirkoodana dee mas-uuliyad tahan lamidaa saaran oo ayna maanta la joogo xilli maaragtay waddanku baaba'san yahay dhaqaale ahaan nolol ahaan bulsho ahaan dhibaato badan baa taagan marka inaanan yani xilliga doorashada aysan noqonin wax lagu kala taga ama nidaamkii intaas lasoo dhisayay ku burburo waxay tahay in lala yimaado marka aqli fiyo ayadoo la isticmaalayo wax kastoo masaalixda dalka ay ku jirto guddiyada la dhisi doono iyo kulanka dambe oo loo balami doono waa inay maaragtay ay noqotaa yani natiijo saxa oo dadka ay ku wada qancin karaa ay kasoo saaraan si maaragtay niyadda dadka loo ilaaliyo loogana fogaado wax kastoo kala fogaan kala fogeyn kara shacabka soomaaliyeed rajabeelna ku ridi kara qarankii intaas lasoo dhisaya ee waqtiga badan lasoo geliyana yani caqabad ku noqonin aada buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed xadar nuure maxamuud oo ka faadlada arrimaha siyaasadda ee bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa dhegaystayaal barnaamijka intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo